waana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan sida caadiga ah waxaan idiin haynaa dhambaaladii aad soo dirsateen iyo heesihii annaguna aan idiin soo xuli jirnay dhambaalka ugu horreeya waxaa haya ibraahim ibraahim dhambaalka ugu horreeya waxau nagu soo gaaray xamse xaaji karaama iyo jaamac moxamed xise ramadaan qorane xuseen boor iyo naasir cabdi iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed sayid suude iyo suufi maxamed axmed joker siciid maxamed gamadiid iyo cabdiqane cabdulaahi cumar xayd iyo axmed maxamuud falaag iyo cabdifataax maxamed jaamac mubaarag cumar muuse gelin iyo suxufi sayid maxamed darwiish waxaana iyaga oo kala jooga hargeysa jigjiga gashaamo burco iyo darooro ay taaniid u dirayaan axmed keyd ismaaciil iyo nadiira cumar xaaji yuusuf oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ooay leeyihiin ha idin horsado guri qarqaba aamiin dhambaalkanna waxaa diraya hooyo xabiibo cali ciise aabe axmed sheekh cabdi haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa sahre bashiir maxamed saciido axmed cabdi iyo faadimo axmed cabdi iyo cabdirashiid axmed cabdi awoowe maslax axmed cabdalla iyo habaryar shanqaro maxamed cali iyo xaawo xasan maxamed iyo maryan xasan maxamed iyo farxiyo xasan maxamed waxaa kaloo dhambaalka ku jira habaryar nuurto maxamed cali iyo caruurteeda leylo cali bin cali iyo caruurteeda iyo hani cabdiraxiin iyo xasan cabdiraxiin iyo sahra cali bin cali iyo caruurteeda iyo habaryar fahmo maxamed axmed iyo caruurteeda dhammaan dadkani iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxay tahniid dhalasho oo farxad leh u dirayaan maxamuud axmed cabdi iyo xaaskiisa kifaayo maslax axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dhaarkiinle wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi yuusuf maxamuud axmed soo barbar ayay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta ugu horeysan idiin ciyaarayno waxaa wada qaaday muuse ismaaciil qalinle iyo kisi xaaji aadan
caynbacaynka udir carfi lagabo sida ubaxa caanka ee caynbacaynka udir carfi lagabo amaryo caadki dirto casankalileedudu kaysoo curi amaryo caadki dirto casankalileedudu kaysoo curi amba geedka culiga oo weelka caana awas markuu mariye amba geedka culiga oo weelka caana awas markuu mariye caafimaadka noloshiyo awa qura laguusi iskaguna ku maashi caafimaadka noloshiyo awa qurux laguusi isiguna ku maashi
jalku burusyo aro looga heesa aykan lo amaana aaaaaa
dadaabka cusubkiidu muucan sida warab caaliliyo amba ciida daabka cusubkiidu muucan cirbiyatiinjoogiyo cabaaryahaga lugutiyo garaaraha isceliya cirbiyatiinjoogiyo cabaaryahaga lugutiyo garaaraha isceliya yaybay caartamistiyo camaliga jacaylkii iyaruguma heese yaybay caartamistiyo camaliga jacaylkii waxaan u baaqayaa abacali muumin aadan iyo aabe axmed cabdi ibraahim nuuridiin cali muumin iyo maxamed axmed cabdi iyo beelo axmed cabdi faadumo ayaan cali muumin idriis cali muumin iyo nimco xasan cabdi iyo cabdinaasir xirsi iidle iyo ugu dambaysta maxamed kaafi sheekh abuukar waxaana dhammaantood ay kala joogaan soomaaliya kenya etoobiya suudaan u k maraykanka maleeshiya yurub iyo masar waxayna ataaniid gaarsiinayaan maxamed kaafi cali muumin iyo muxubo axmed cabdi ibraahim oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho ooay leeyihiin allah ka dhiga tiisoo weynaata aamin ayaan leenahay gabadhaas oo loo bixiyey ancaam maxamed kaafi cali muumin waxaa kaloo ay taaniid gaarsiinayaan cabdirasaaq maxamed axmed iyo bishaaro daahir siyaad oo ku aqalgalay muqdisho waxay leeyihiin arooskiina aamin dhambaal kale oo qurux badan oo tahaniyad dhalasho ah waxa uu naga soo gaaray najmo cabdulaahi xabiibo aadan maymuun ibraahim yacquub iyo ibraahim isaaq jaceylo baa la yidhi iyo aadan xasan iyo yuusuf washington baa la yidhi iyo xasan aadan waxa uu ku magac dheer yahay darooga baa la yidhi iyo cabdulaahi islow iyo bare xasan guudow iyo ibraahim isaaq waxa uu ku magac dheer yahay shaahiyow liibaan xasan xuseen dhammaan dadkani iyaga oo kala jooga daafaha dunida la yidhi waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqorada baa layidhi shukri aadan nuur iyo saygeedah aadan xuseen ibraahim oo wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada wajeer wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdisamed aadan xuseen ibraahim ducada waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaan leenahay cabdisamed soo weyno woo noqo kii kore ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin heesta labaad ee barnaamijkaan idiin haynana waa heesta baxnaano iyo codka maryan mursal ciise
cadabeere jacaylka haddana baabinaye cadabeerkay xadhay haddana bay ku shubayeen cadabeere jacaylka haddana baabinaye cadabeerkay xadhay haddana bay ku shubayeen cadaabeniga dhaashay cadaabeniga dhaashay cadaabeniga dhaashay haddana ibedelaya cadaabeniga dhaashay cadaabeniga dhaashay cadaabeniga dhaashay haddana ibedelaya baxnaanaadaydi daru ka soraynti wabarkuma taalehe baxnaanaadaydi daruga soraynti wabarkuma taalehe waxaad la bugtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar waxaad la bugtee la bogsan weyda bushaaradaada bannaanka u soo saar booyay haddana bayrisku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaa caashiq la booyay haddana bayrisku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaabbuu qasamaysta adaabbuu qasamaysta adaabbuu qasamaysta haddana sida bulaanka adaabbuu qasamaysta adaabbuu qasamaysta adaabbuu qasamaysta haddana sida bulaanka baxnaanaadaydi baru ka sorayntii barkuma kaalehe baxnaanaadaydi baru ka sorayntii barkuma kaalehe waxaad la bogtee la bogsan weyda bashaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bashaaradaada banaanka u soo saar adaabooday cayaarta batarkii dhabqinaaye adaa jaantii ka bayray jiibka lana bowsanaaye adaabooday cayaarta batarkii dhabqinaaye adaa jaantii ka bayray jiibka lana bowsanaaye erayga ka soo baxaya erayga ka soo baxayo erayga ka soo baxayo dhulkagiiba kala baabe erayga ka soo baxaya erayga ka soo baxayo erayga ka soo baxayo dhulkagiiba kala baabe baxnaanaadaydi baru ka sorayntii baxnaanaadaydi baru ka sorayntii waba kuma talehe waxaad la bogtee la bogsan weyda bashaaradaada banaanka u soo saar waxaa dhambaal uu noogiyey mister baaki maxamed warsame iyo maxamed cabdi shooble axmed cali sheekh cusmaan cabdi xasan black cabdicasiis axmed barow maxamuud xasan idaaja iyo qadar maxamuud xareed iyo hodan cabdulqaadir sheekh nuur iyo nimco xasan cabdi cabdulqaadir cali shacab iyo ibraahim geedow cawaale cabdiraxmaan jiilaani maya cabdilcasiis cali muumin xasan sheekh cumar axmed munyo cumar ibraahim maxamuud ashari iyo yuusuf cabdi shire fuusiyo cumar xuseen cumar nageeye khaliif seynab xaaji axmed iyo firdowse maxamed cilmi ha ka tegana bay yidhahdeen bashiir cadow axmed dhammaana waxa ay joogaan soomaaliya kenya etoobiya suudan u k maraykanka maleeshiya yurub iyo masar waxayna hambalyo gaarsiinayaan maxamed kaafi cali muumin iyo muxbo axmed cabdi ibraahim oo gabadhay ugu dhalatay muqdisho waxaanay leeyihin gabadhaas allah ka dhigtiisoo weynaata waalidkeed waxtarta waxaana loo bixiyey magaca ancaam maxamed kaafi cali muumin waxaa kaloo ay taaniid gaarsiinayaan cabdirasaaq maxamed axmed iyo bishaaro daahir siyaad oo ku aqalgalay isla magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina allah ka dhiga ki aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay heesta kale idin ciyaarana waa garool codkii cabdulqaadir xasan nagey
gabiibaan dul saaran cidi idka gargaadhayn sidii galabciya ugahaan cidla gacal ugaartagabiibaan dul saaran cidi iga gargaadhayn sidii galabciya ugahaan cidla gacal ugaarta gabaldhaxiya waa baryaba anigaan gubtoode gabaldhaxiya waa baryaba anigaan gubtoode intaan garayayston guushina ku siiyadda way mar labaadi goyse inta aan garayston guushina ku seeyad way mar labaadi goyse dad gacanta iga qabad derdheerigaysad xadhig soo gaalooshaybad surka iga goyse dad gacanta iga qabad gerdheerigaysad xadhig soo gaalooshaybad surka iga goyse gadhka iyo halbowlaha godinla igu heedho wanigan goxayo way balaayadu igoyse gadhka iyo halbowlaha godinla igu heedho wanigan goxayo balaayadu igoyse gelin naharsan maayo anigaan isguufe gelin naharsan maayo anigaan isguufe intaan koo gacloodad goodkayga raratad hoy gaadeedi moode gacloodad guudkayga raratadnayagadeedi moode dad gacanta iga qabatay gedheerigaysad xadhig soo galooshaybad surka iga goyse dad gacanta iga qabatay gedheerigaysad xadhig soo gaalooshaybad surka iga goyse gacalnimo wanaagliyo gargaar kuguma hayste wanigaan iskabayo talo ila gudboonte gacalnimo wanaagliyo gargaar kuguma hayste wanigaan iskabayo talo ila gudboonte gubad cidi ka guurtaan kaligay gurguurta gubad cidi ka guurtaan kaligay gurguurta yonkotogughayo biyo gaadhi maayo ishangalax ku siiya cod soo gugcayo biyo gaadhi maayo shangalax ku siiya dad gacanta iga qabatay geldheerikaysata xadhig soo galaashay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabatay geldheerigaysad xadhig soo galaashay baad surka iga goyse geesigii habbooniyo lama gooyo arkay waa laga gar qaataa halkii oo ku geeyey Geesigii dhammaalkan quruxda badan habbooniyo waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi maxamed dirshe iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamuud dirshe warsame xaaskiisa iyo carruurtiisa cali maxamed dirshe xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo nuuro maxamed dirshe iyo carruurteeda iyo cabdirasaaq maxamed dirshe wuxuu ku magac dheer yahay cabdiyare iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdifataax cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan reer dirshe warsame iyo reer cabdi cismaan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo abshiro cabdi cismaan oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho maalintii arbacada baa la yidhi oo bishuuna ay ahayd labada bisha novembar ee sanadka laba kun labaiyo labaatan wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdulmajiid cabdiraxmaan cabdulaahi ilaahay ha ka dhiga bay yidhaahdeen owlaad baraka leh oo dadka dalka iyo diintaba wax u tara annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aan idiin soo qabanaynana waa heesta halkudhageedu yahay baydhabo ma gaarta waxaa ku luuqeynaya fanaanka allah u naxariistee cumar dhuule cali
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada ee heesaha waxaa wadadirda kuu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo nin jacayl ku beerkiyo kala jaray bogiiso badi doonabano waan kula ballamira nin jacayl ku beerkiyo kala jaray bogiiso badi doonabano adan kula ballamira birya hadalka qaata miyad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha birya hadalka qaata miyad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha midaan baafinaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatay midaan baafinaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatay barya hadalka qaada miyaad beeledkan dhaaftaa dhulka kale u badan tahay
baydhabo ma gaadhaa heestaasi uu ku luqeynaya allaha u naxariistay cumar dhuule cali waxa ay ugu dambaysay barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxa ay la soo jeedinaysay ahi ibraahim aadan